shaqaalaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma oo si isilciqaan ah kusoo iibiyey gaari nuuca xamuulka qaada sida gargaarka daawooyinka iyo sidoo kale aqeybyada kala duwan ee muhiimka ah loogu caawiyo shacabka soomaaliyeed waxaayna maanta waxa ayna ku wareejiyeen gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee sodma marwe abshiro oo mas-uul ka ah dhammaan shaqaalaha hay-addani ayaa gaarigana ku wareejisay gudoomiyaha hay-adda sodoma anigoo ah agaasimaha shaqadii shaqaalaha hay-ad maarinta masiibooyinka sodma waxaa galabta sharaf weyn noo ah in shaqaalihii weynihii sodma aan ka soo qaadnay lacag ay ku soo iibiyeen gaarigan quruxda badan oo gadaasheena ah waxa aad aada ugu mahad celinaa shaqaalaha weynaha sodma oo isxilqaamay kusoo aruuriyey isxilqaan shaqaalaha sidoodaba lagu ogaa inay isxilqaan iyo ay wax ku qabtaan maanta shaqaaleweynaha sodma waxay soo iibiyeen gaarigan gadaasheena ka muuqdo aad baan ugu mahad celinaya gaarigaanna waxaa maanta si rasmi si rasmi ah galabtan ugu wareejin doona gudoomiyaha hay-adda maarinta masiibooyinka gudoomiye maxamuud macalin cabdulle kusoo dhawo gudoomiye maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibinka qaranka ee sodoma ayaa kaga mahad celiyey gudoomiyaha sida isxilqaanka leh iyo dhammaan shaqaalahuba ay u iibiyeen gaarigani isagoona sheegay in loogu adeegi doono bulshada soomaaliyeed
runtii waxay waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed inay saasoo kale isugu tashtaan waxaana u mahad celinayaa shaqaale weynaha hay-adda sodma oo runtii si isxilqaama gaarigan oo runtii loogu adeegi doono ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto oo dhibaato ka haysato gaarigan oo runtii ah gaari xamuul ah oo runtii qaadi karo raashinka dawada ma marka qaar haddii loo baahda booyad haddii biyodhaami loo baahda la saaran karo gaari runtii mari karo meelaha adadag oo sidii bacaadada iyo meel kastaa mari karana ah oo gaari foolwal dariifa ah waa uga mahad celinayaa runtii waxaana la rabaa shaqaalaha karantood iyo ummadda soomaaliyeedba inay saasoo kale isugu tashato waxyaabaha noocan oo kale yaryarka waxaa la weydiisan jiray hay-adaha iyo waxyaaba noocaasa laakiin maanta inay shaqaaluhu intay garteen iyagu lacag iska soo aruusheen gaari soo iibiyeen yidhaahdeen ummadda soomaaliyed ha loogu adeego runtii aaday noo farxad gelinaysaa waana ku mahadsantaha agaasime adiga shaqaalahaagaba waana kaga mahad celinaya waana kaa guddoon
gaarigani ayaa door muhiima ka qaadan doono qaadista daawooyinka iyo gargaarka kaleeto ee bini aadanimo la geenayo deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka